iyadoo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka duunyada ayaa beeraleyda qaar waxay isku dayayaan inay si kale wax soo saarkooda u weeciyaan beeraleyda degmada jawiil ee gobolka hiiraan ayaa ka rajo dhigin wax soo saarkooda waxayna qaarkood hadda ay bilaabeen inay adeegsadaan ceelal motoor shidaal ku shaqeeya oo ay isticmaalayaan xilli shidaalka dunida uu sii qaaliyoobayo taasoo dhibaato ku ah beeraleyda iyo wax soo saarkoodaba dhowaan oo aan deegaankaasi gaaray ayaan la kulmay qaar ka mid ah beeraleyda halkaa ku dhaqan
halkani waa mid ka mid ah beeraha faanka waadiga ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo dhacda bartamaha waddanka soomaaliya beertan waxaa ka baxaya miro ay ka midka yihiin bocorka basbaaska barbarooniga iyo kuwo kale waxaa sidoo kale beerta ka baxa dalaga sida masagada iyo galleyda biyaha beertan lagu waraabinayo kama imaanayeen webiga xilliganna ma jiro roob da'aya oo dadka deegaanku waxa ay yihiin kuwo isku tashtay waxaana biyahana ay ka imaanayaan ceel yar oo dadka beeralaydaahi ay quteen isla mar ahaantaasina ay gacantooda ku samaysteen xilli aysan jirin cid ka taageertay ama arrintani gacan ku siisay maxamed cumar cusmaan urur waa mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada jawiil ee beeralayda ah waxaana uu ka hadlayaa arrimaha beerashada degmada jawiil ay ka wadaan abaarta iyo dhibaatada jirto iyo deegaanka degmadaan oon lahayn wax soo saar beereed aan lahayn ayaan isxilqaanay isku tashannay waxaan samaynay ceelkan ceelkan weli lama dhammaystirin waxaa dadkii qodahayaa xoogaa daali oo daalinaa hay-ado iyo wax noocaasa wax nagu soo baxayna ma jiraan dowladda naguma soo bixin hay-ada naguma soo bixin marka sidaas darteed inti yartaayoo biyaha aan ka helnay ayaan jibaalada yararka ku waraabina qudaarta ku warwaraabinaynaa
beeraladan degmada jawiil inkastoo ay dadaal dheer ugu jiraan falashada beertan haddana tabartoodu way yar tahay sidoo kale waxaa saameyn weyn ku yeeshay abaarta ba'an ee waddanka soomaaliya ka jirta
abaar dheer ayaa la soo maray dhulka biyihiisaa yaraaday biyihii ayaa nagu yaraaday aad u yar marka haddee dadkana waa iska dareemi kartaano macnaha dad abaaru haysto itaal sii dhisaasu sii dheer male dhaqaalahooda waa iska yaryihiin hadda waxaan mala'nahay qarashkii aan ku qodi lahayn
degmada jawiil waxaa lagu qiyaasaa inay ku dhaqan yihiin kumanaan qoys oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley dadka degmada jawiil waxa ay ii sheegeen inaysan marnaba ka niyib dhigin wax soo saarka beeraha maadaama ay jiraan dad badan oo ku xiran dalga ka soo baxa beeraha jawiil inkastoo dadkan beeraleydaahi ay sameeyeen dadaal mirdhalkiisu uu muuqdo haddana ma jiro hay-ado ka taageera dhinaca wax soo saarka beeraha waxay dalbanayaan beeralaydu in hay-adaha iyo maamulka guud ahaanba gobolka in ay qaybtooda gargaarka wax ka soo gaarsiiyaan si beeralayda degmada jawiil loogu dhiirgeliyo wax soo saarkooda xagga beeraha wax naga taakule ma jiraan dadkaan dad isku tashaday waaye dad ayagu maarata muruqooda maala waaye dad maaragtay xag ilaahay laga quuday waaye ma cid baniaadanoo wax siisaa ma jirto waa jiraan wax yar oo maaragtay hay-adaha samafalka markay ay wax bixin hayaan iyo oo maaragtay dadka raashinka gaargaarsan waa laga yaaba wax yar inay soo gaargaaraan laakiin wax si toosa gacanta ugu hayaaba ma jiraan